baaraka allahu fiik jasaak allahu khayr su-aalihii ayaynu bilaabanaynaa su-aasha u horeysa waxa u leeyahy saa-ilkana sheekh qofka aan xajin xajkii waajibka ku ahaa ma cimraysan karaa
sida saxdaa xajka iyo cumrada labaduba waa waajib alxaju waalcumratu waajibataan labaduba waa waajib nebiguna calayhi salaatu wasalaam gabadhii sheegtay aabbaheed inuu gaboobay oo aanu xajin karin oanu xataa gaadiidka qaban ahayn ee weydiisay ma ka xajin karaa xuji can abiki wactamiri buuhi nebigu calayh isalatu wasalaam abbaa ka xaji kana cumrayso xadiidkan waxa weyaan arkaanulislaamka sheegaya xajka ku daray riwaayaadka qaarkood cumradana waa la raaciyey markaa qofku fi lcumri intuu noolya inuu hal mar cumraystaa waa waajib hal mar inuu xajiyaa sida ay waajib u tahay xajkana shardi uma aha cumradana shardi uma aha inuu xaj ka horreeyey waa laba waajib isagoo qofku xajka gudan waa cumraysan karaa cumradiisuna waa ansaxaysaa wax daliilo oo cumrada shardi uga dhigaaya inuu xaj ka horreeyeyna ma jirto wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana waxa uu leeyahay saa-iilkani sheekh waxaan u shaqeeyaa dowladda shaqadana badan inta badan ma tago mushaharkana waan qaataa arrinta caynkaasi maxay diintu ka qabta
waxaan moodaya inaan hore uga jawaabo waayo aynu ku celino qofka shaqaalaha ama dawlad ha u shaqeeyo ama dad ha u shaqeeyo mushaharka uu qaadanayo wuxuu muqaabil iyuu u dhigmaa oo uu ku qaadanayaa shaqadan u qabanayo mushaharka waxaa xalaal uga oo qura inta shaqada uu ka qabto shaqada uu qabtay u dhiganta tusaale ahaan hadduu boqol qaato shaqadii boqolkiiba toban uu qabtay tobanunba xalaalo ah sagaashanka kalena waa xaaraan laa yajuus haddaanu ku jirin fasax marka hore heshiiska ku jiray ama fasax waxa weeyaan shaqadaasi laga siiyey cudurdaar jira awgii laakiin qofku inuu xoolihii ummadda iska qaato ummaddiina aanu u shaqaynahayn wax bannaan maaha taasi wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxay odhanaysaa soomka wax ma u yeelaysaa istejada qofka haddii uu ku xeel dhaaraado waxa weeyaan uu qofku ku meydhayo xaggiisa
su-aashaas oo kale waxay ka dhalanaysaa waa fuqahada qaarkood baa kutubta ku xuso sida madhabka shaaficiyadoo kale waxay idhahdaan haddii qofka qubusha haddii qofka duburta waa xagga dambe ay wax ka galaan fartiisa oo isku fogeeyena ha noqotee soomku uu ka jabaya waxay ka dhigeen daabidka ama xadka iyo qaacidada loo eegayo waxa soomka burinaya in qofka jawfkiisa wuxuunuu gaadho waxaasi ama raashin ha noqdo ama sharaab ha noqdo ama qori ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama far ha noqdo ama ciid ha noqdo ama wax kale ha noqdo jawfkiina kamay dhigin maciidada ama caloosha oo qura ah ee waxa ay ka dhigeen urku jirta oo dhan sida saxdiina waxay tahay wallahu aclam aimada xaqiiqiinta ah aladiina yadkuruuna almasaa'ila maca adilatiha culimada masaa'ilka iyo adilada wada sheega israacsha sida ay ku tegeen waxay tahay jawfka haddii ay wax gaadhaan soomku uu jabayaa inuu yahay almacida caloosha ee aanu ahayn unun ku jirta qofkana haddii uu isagoo istinjoonayo farta hadduu isku fogeeyo waxaynu ogsoonnahay fartaasi dee calooshiisii ma gaadhayso malawadkama dhaafayso xataa midhicirka gaadhi mayso haddii ay fartu sido shay muqadiya oo malawadku intuu nuugo midhicirka uu sii gudbinaayo fa hada fii xukmi acaam washaraab sidaynu sheegnay kaasi wuxuu la xukumyaa wixii la cuniy wixii la cabay wax jidhka nafaqaynayo wuxu taraaya ama awood u sameynaya hadday fartu sido laakiin fartii oo iska qalalo ama biyo uu sida haddii qofka waxa weeyaan ay dumirtiisa gasho oo ay malawadka gaadho oo intii meedhisteedu ay waajibkahayd ay dhaafto calooshiisii ma tegin cunona maaha sharaabna maaha markaa sidaas saxda soomkiisa taasi waxba yeeli mayso wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr saa-iilkana waxa uu leeyahay sheekh waxa aan ahay nin dhalinyaro ah waxa aan ka sinaystay maalin rabadaan ah gabadh reer leh allahu mustacaan aniga oo sooman sidaa daraaddeed markaa arrintaa xukunkeedu muxuu yahay waxaan doonayaa in layga jaahid saaro
allahu mustacaan nasal اllaha asalaamata wاlcaafiya wanasal اllaha subxaana wa tacaala alxifd lana walijamiic اlmuslimiina wاlmuslimaat dacful iimaanku qofka heerkaasu gaadhsiinaya haddii qofka iimaankiisu daciifo oo awood darre ka gaadho in xumaanta intaa leeg aanu ka celin karin waktigan sharafta iyo qiimaha leh waa maalin rabadaan wuu sooman yahay haddana wuxuu samaynayaa alfaaxisha alkubraa faaxishadii weyneed weliba wuxuu ku samaynayaa xaliila zawjatu mri'in nin waxa weeyaan xaaskii waa kabaa'ir isa saaran wa dulumaatu bacduhaa fowqa bacdin iyo mugdiyo isdul yaalla waajib waxaa ku ah inuu ilaahay subxana wa tacala u toobad keeno an yatuuba ila llahi subxaana wa tacaala min hadihi اljariima towbadiisana waxa kow ka ah in dembiga noocaas noocaasa intaa leeg u dareemo oo qalbigiisa u gubo oo aada uga murugoodo towbaddu waa murugada suu sheegay nabigeeni maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo uu go-aansado inaanu dib ugu noqon iyadoo arrintaasi dhabka waa qalbigiisa ka soo goday arrinta iyo asbaabteediina uu ka fogaado uu ka dhex baxo ilaahayna subxaana wa tacaala waa inuu in fara badan dembi dhaaf weydiisto waxaa kaloo ku waajiba xaddu zina cid oogeysa haddii la helo mada cid oogeysaa maanta ma joogtee oo haddii aanu guur hore soo marin xadkiisu waa boqol jeedal iyo sanad in la mastaafuriyo الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ به ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلهي wuxuu ihi ka zinaystaya ta zinaysatay boqol jeedal ku dhufta waxna xariisana yaana idin qabanin taqriibu caam sanad in la mastaafuriyana nabigeenaa sheegay walxadiidu fi lbukhaari wa muslim laakiin taasi waa haddii arrinkiisu xaakimka uu gaadho haddaanu arrinkiisu xaakimka gaadhin ama xaakim dee xadkaa ogayaaba aanu jirin alwaajib huwa an yastura nafsahu waajibku waa inu naftiisa asturo oo aan waxaa ku sheeg sheekayn oo dadka aanu u sheeg sheegin si aanu uga mid noqon kuwa mujaahiriinta ah ee xumaanta intay shee sameeyaan haddana ku sheekeeya ee nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inaan loo dembi dhaafahay kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun ummadaydo dhan waa loo dembi dhaafayaa buuhi nebigu kuwa xumaanta la banbaxeen qarsanayna laba xishoonahayn mooyaane oo habeenkii uu xumaan samaynaya waagaa u baryaya isagoo ilaahay asturay markaasuu isagu ka sheekaynaya isaga ayaa iska shifaaya mujaaharada lafteedu waa dembi weyn haddii markaa uu soo maray guur xadkiisu waa alrajmu siduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadda qur-aanka ka mid ah ee xukunkeedu uu baaqi yahay lafdigeedi iyo tilaawadeedii la nasakhayna ay tilmaantay nebiguna waa yeelay oo rajama maacizan wa rajama alghaamidiya wakadalika alkhulafaa raashiduuna min bacdi dhagax buu ku dilay ninkii maacizil odhan jiray nebigu gabadhii reer khaamid ahayd labadooduba waa qirteen xumaanta ah alkhulafaa raashiduuna saasa yeelay nabiga calayh isalaatu wasalaam dabadeeyey marka kolley hadda cid xad oogeysaa ma jirtee xukumkun baynu caddaynaynay waa in uu naftiisa asturo ilaahayna subxana wa tacaala u toobad keeno soomkaana waa laga rabaa maalinkaa soomkeediina waa laga rabaa waqdi yowman makaanahu ninkii jimaac xaaskiisii uu jimaacay ku buriyay buu nebigu sidaa ku yidhi kadalika waxaa ku waajibaysa alkafaaratu lkubraa waayo soom ramadaan oo ku waajibay uu ku buriyey galmo kafaaradaas oo inuu addoon xoreeyo haddii la waayana laba biloodo xidhiidha inuu soomo haddii aanu soomi karinna oo aanu istitaaca sharciya awood sharci aanu u lahaynna waxaa waajib ku ah inuu lixdan miskiin quudiyo ma aha miskiin lixdan jeer loogu celcelinayo waa lixdan miskiin oo kala duwan kafaaraduna saasay u tartiibsan tahay oo ta hore intay suurtowdo ta dambe looma tallaabi karo waxa aan aada iyo aada ugu waaninaya dhalinyarada islaamka inay xumaanta iyo asbaabteedaba naftooda ka fogeeyaan ilaahay xumaantaas oo qura ka fogooda ka fogaada ma odhan ama ha samaynina ma odhan ka fogaada buu hi ilaahay walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha wa saaa sabiila ha u dhowaanina buu hi ilaahay ha u dhowaanina macnaheed waa maxay waa asbaabteed oo dhan iska ilaaliya asbaabteedu waa badantay eegmada xaaraanta ah ee dumarka ajanabiga kaa ninkuu eegaya waa min asbaabi zina waana zina alcayn waana zinada isha suu sheegay nabigeenu walcaynu tasni wa zinaaha nadar ishu way zinaysantah zinadeeduna waa eegmada waa inay iska ilaaliyaan taataabashada ama gacanqaadka dumarka ajanabiga ka ah waayo nebigu wuxu uhi walyaddu tasni wa zinaaha albadshu aw illamsu gacantu waad zinaysataa zinadeeduna waa taabashada ninku uu taabto ama gabadhu ay taabato qof aan taabashadiisu aanay xalaalo ahayn lugtu way zinaysataa sidee u zinaysataa zinadeedu waa almashi waa qofku inuu u socdo meel zina sabab ugu noqon karta waxaa ka mid a xafalaadka la qabanaayo ee habliyaynama isugu imanayaan ee la isdhexgelaayo ee habluhu ay qaaqaawan yihiin heesaha la qaadayo muusiga la garaacayo riwaayadaha oo kale xafladaha ayaamaha ciid oo kale dhalinyarta qaarkood a idhaha waan dhiganayna haadi min asbaabi zina asbaabta zinada ayay ka mid tahy maxaa laynoogu diidaya arrimaha noocaas alikhtilaat bayna arijaal wanisa baa ka mid rag iyo dumarka ajanabiga kale ay isdhexgalaye ama masaajid ha isku dhexgalaan ama goob cilaaj ha isku dhexgalaan ama goob waxbarasho ha isku dhexgalaan ama xaflad ba ha isku dhex galaan masaajidkuu nebigu ku kala soocay rag iyo dumarka uu ihi khayru sufuufi rijaali awaluha suufta ragga waxaa u khayr badan kan usoo horeeya waayo dumarku ka fogi wa sharuhaa aakhiruha waxa u shar badan ka u dambeeya dumarka u xiga waayo fitnadiibuu u dhowiyo dumarkiibuu u dhowi wa khayru sufuufi nisaai aakhiruha safafka dumarka waxaa u khayr badan ka u dambeeya ee ragga ka fog wa sharuhaa awaluha waxaa sharka ugu dhowiyo fitnada ka usoo horeeya ragga usoo xiga markii masaajidka laga dareeray ikhtalada arijaalu biاnisa rag iyo dumarka ay isdhex galeen aad bay maanta u dhacdaa masaajidadeena arsala nabiy aw bacaa nabiyu munaadiya yunaadi yaqul ya macshar الnisaa istaaharna laa taxquqna ariiq laysa lakuna an taxquqna ariiq lakuna janabaat ariiq rawa abu daawuud can ummi salama mid dhawaaquu nebigu diray idhaahdo hoy dumarow dib uga istaaga rag xaq uma lihidin waddada bartankeeda inaad martaan ha ku dhex darsamina ragga maantana waxay iska noqotay arrin dadkuba ay iskala qabsadeen khaladba aan loo arag qofka ka hadlaydha waxaasi waa dembi iyo macsiyo in la sameeya ma banaana ayaa maanta lala yaabayaaba laodhanaya bal waxaan macnaa lahayn u ka hadlaayo bale ayaa la odhanaya waayo dadka in badan waxaa quluubtooda ku yaraaday tacdiimu xurumaat illaah weynaynta ahayd inay weyneeyaan xurumaadka ilaah oo wax khaldani markuu dhaco ay ka xumaadaan dacfuliimaan bay ka dhalatay anas ibnu malik wuxu uhi sida bukhaari uu wariyey isagoo la hadlaya dadkii saxaabada soo gaadhay laakiin aan saxaabo ahayn ayuha nnaas inakum latacmaluuna acmaala hiy adaqu fi acyunikum min ashacr kuna nacuduha min almuubiqaat cala caadi rasuuli illah dada waxaad samaynaysaan dembiyo agtiina tinka kala fudud tinina saa u kala jartaan ba idinkala fududa laakiin annagu haddaanu saxaabada nahay waktigii nabiga calayh salaatu wasalaam dembiyada waaweyne lagu halaagsamaa baanu arki jirin inuu dembigu qofna la weynaado oo aada iyo aada uga baqo oo marka xataa dembigaa uu ku dhaco uu argagaxo saa qofku u gariiro u kurboodo qofna uu aada la fududa ula fududaadaa waxay ka dhalatay camaa qaama fii kulli qalbin minhuma labadaa qof mid walba waxaa qalbigiisa ku jiro iimaano bay ka dhalatay munaafiqu duksigaad saa uu isaga duulinayo dembigu ugalama duwana dad fara badanna maanta sifada iyo tilmaanta noocaasa ayay yeesheen asbaabta zinada waxaa ka mid a alagaani heesaha iyo dhegaysadkooda xataa waxaa arrinkaa yaqaanay islaamka horti kuwii jiray axadu shucaraai iljaahiliya ayaa waxaa u soo hoyday nin martiya ardaaguu fadhiisiiyey oo markuu sooriyeeyey ee ninkii martidaah uu dhergay ayuu cuudkiisii la soo baxay oo muusigii inuu garaacdo uu heesaabu bilaabo ninkii martida loo haba u yimi oo wuxuu uhi yaa yaa haada imaa an tandaliqa wa imaa an takufa cani haada fa ina liya bintan fi lbeyt waar laba kala doora buu inaad waxaa joojiso iyo inaad iska tagtoo dhaqaaqdo waayo guriga inan baa ii joogta saxaabada rasuulku waxay odhan jireen waxaan loo yaqaano heestu qalbiga waxay ku beertaa nifaaq yaani dacfu liimaan alghinaau yumbitu nifaaqa fi lqalb kamaa yumbitu lmaau zarca heestu qalbiga nifaaqay ku beerta iyo dacfu liimaan siday biyuhu zarca usoo saaraan mar hadduu iimaanku daciifana qalbigii baa indha daraynaya oo dareenkiisu uu yaraanaya xumaantii baa qofka la fududaanaysa waxay odhan jireen hadalka hore cabdillaahi ibnu mascuud baa yidhi waxay odhan jireen alghinaau bariidu zina alghinaa waa dhambaalka zinadu ay iska soo horaysiiso una fiirsan maanta heesaha dhalinyartu ay dhegaysanayaan badankooda maxay ka sheekaynayaan cishqi jacayl oo xanuun qalbiga ku dhaca waxay sifaynayaan dumar iyo xubnahoodii waa wax si cad zina ugu baaqaaya oo sabab ugu noqonaaya subxaana allah markaasay dadka qaarkood odhan heestu dhib ma laha waa la yska dhegaysan karaa qalbigaa loogu raaxeeyo abadan qof iimaan dhammaystiran qalbigii qalbigiisa uu ku jira hees ku raaxaysan maayo wuxuu ku raaxaysta waa la yaqaanaa alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub xubu lqur'aani wa xubu alxaani alghina fii qalbi cabdin laysa yajtamicaani buuhi ibnulqayim raximah llah hees inaad jeclaato iyo qur'aan inaad jeclaataa qalbigaa kuma kulmi karaan qof addoon qalbigii kuma kulmi karaan walihaada dadka heesaha jecel qur-aanka ma dhegaystaan markuu idaacadda ka soo galo ama t v-gana markii waa iska baktiyaan waayo qalbigoodiibaa dahaadhmo daboolmay oo heestaasi ay kharibto ay fasahaadisa yaa shabaab calaykum bilqur'aan qur-aanka dhegaysta dhalinyaray kalaamu rabbi alcaalamiin xuska ilaahay dhegaysta kaasaa qaquluubta dejinaya oo u raaxaynaya btaciduu can simaaci lagaani ka fogaada dhegaysiga heesaha iyo muusiga waa shar sharna idiin jiidaaya asbaabta markaa waa in laga fogaado waxaa ka mid a alkhalwa ninkuu gabadh ajanabikaa inuu meel kula gooni noqdo laa yakhtali rajulu bimra'a ilaa kaana shayaanu haaliahuma saasuu uhi nebigu hadduu nin gabadh meel kula gooni noqdo ka saddexeeya waa shaydaan waxaa ka mid a asbaabta alkhuduucu fi lqowl inay dumarku ragga kula hadlaan hadal xumaan qulubta ku kaakicinaya ama raggiiba inay sidaasi yeelaan iyo sheekada aan xaajo iyo wax baahiya iyo dan sharcigoo keentay aana jirin ee inamada iyo hablaha ajanabiga kalaa dhex maraysa dumarkii nebiga isagoo ilaahay la hadlaya wuxuu uhi falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad hadalka khuduuci uu ku jiro jilcinta iyo debcinta ha ku hadlina ragga quluubtooda maradu shahwa uu ku jiro ayuu hadalkaasi dabca gelinaya xumaanna waxa weeyaan uu ku kalifaya marka haddaan saas oo kale asbaabta waxaa ka mid a guur la-aanta guurka ha loo degdego yaa macshar ashabaab man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj fa inahu nabigu alayh salatu wasala fa inahu aqadu lilbasr wa axsanu lilfard dhalinyaro ninka awoodo wuxuu ku guursado ha guursado guurku xumaantu ka ilaalinaya indhaha inuu laabtana sababu ugu noqonaya waman lam yastatic facalayhi bisawm fa inahu lahu wijaa kaana awoodina ha soomo soomku laakiin maaha soom dee aada suxuurtana cuntada ugu badan cunayso markuu gabalku dhaco ilaa waaga berigiisana aada wadawun suruuf alacima kaasi soom shahwo kaa jebinaya maaha waaba waaba kugu sii kordhinayaaba soom maqsuudku uu yahay inaad nafta awooddeeda ku yarayso oo aada ku jebiso shahwadeeda ayaa loo jeedaa oo wijaa u noqonaaya dhufaan u noqonaaya oo shahwadda ka jebinaayo qofka marka asbaabta zinada ha laga fogaado baaraka allahu fiikum zinaduna waa arrin aada iyo aada u xun oo bulshada ay ku dhex faafto cadaabka ilahay uu ku dhacayo nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi maa dahara zina wariba fii qarya ilaa awshaka allahu an yacumahum biciqaabi zinada iyo ribadu deegaan hadday ka soo ifbaxaan ilaahay wuxuu u dhowiyay inuu ku caam yeelo ciqaabkiisa wataquu fitnata laa tusiibana aladiina daluu minkum khaasa waa ciqaabkaa kuwa daalimiinta qura aan ku dhacahay ee dadkao dhan ku wada dhacaaya nasalu llaha subxaana wa tacaala asalaamata walcaafiya min amraadi الshahawaati wالshubuhaat wsala اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alihi وصaxbihi wslama tasliima kaiira